barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada bisha januarina waa saddex sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farja gabaldhixiya waa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayda duhurnimona waxaa ka mid a silsiladii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay hal abuurka da'yarta toddobaadkanna waxaa markii ugu horreysay farriin soo dirtay gobaad oo leh
gabaldhixiya waa beri ilmaan gabax ka siiya maryahayga guud iyo garbasaarta qoyse adiguna gaboor faris iyo gujaha igu darine gacantaydi midig iyo garabkaygii noqo
fariimo kala duwan ah ayaa laga soo diray bakistan waxaana gobaada loo soo diray casuumad oo la leeyahay
maogtahay gobaade ragga bakistaan gala waxay garasho leeyiin gaddigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan genyada fardaadiiyo geni lacag sarraysay gaariyay ka dhiibaan maogtahay gobaade midkaad guur ka xulataa gebi dhaxanla kuma dhigo kuma quuro guraflagad iyo gacantagaalayn cashay goormaa kuugu dambaysay ciyaarihii shiribka gaar ahaan kuwa ay ku luuqeeyaan fanaaniinta dambe
haryada ka dhacayku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feebta qabe haryada ka dhacayku goordhow goordhow ayaanu ka wada bogan doonaa waxaa kale oon dhegaystayaal idiin haynaa dhalinyaro soo saartay barnaamija la shaqeeya kaamiradaha ammaanka oo haddii gurigaaga tuug uu soo galo ismaaciilow markaba moobeelkaaga loo soo dirayo sawiro iyo fariimo deg dega ayaanu dhegaystayaasha u haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan kartaan intuu socdo barnaamijkan dhalinyarada
haddii aynu ku bilowno wararkii caalamkana ciidamada ammaanka ee dalka hindiya ayaa ka shaqaynaya in ay sugaan ammaanka saldhigga ciidamada cirka ee u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago bakistan kadib markii shalay weerar dad badani ku dhinteen lagu soo qaaday mas-uuliyiin kala duwan ayaa xaqiijiyey in ilaa toban qof ay ku dhinteen dagaal socday ilaa shan iyo toban saacadood waxaana dadka dhintay ku jiray lix ka mid a ilaalada saldhiggaas iyo afar qof oo loo malaynayo in ay yihiin kuwii weerarka soo qaaday
hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iiraan ayaa sheegaya in dalka sacuudiga uu aargoosi rabbaani ah kala kulmi doono waa siduu hadalka u yidri dilka uu dilay sheekh namir al nimr oo ahaa wadaad caan ah oo shiico ah kaasoo ay fulisay qoyska boqortooyada ayatollah cali khamaniih ayaa sheegay axaddan siduu hadalka u dhigay in dhiigga shahiidka ee sida xaqdarrada ah loo daadiyey ay yeelan doonto cawaaqib degdega hogaamiyaha sare ayaa sheegay in wadaadkaasi uusan dadka ku guubaabin jirin inay hub qaataan amaba ay si qarsoodi ah u abaabulaan waxyaabaha qarxa
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasho waxaa filay xilligan oo kale qadadaa loo fadhiyaa qolona waa isoo waa la wada mashquulsan yahay halkana haddaa lasoo toosay oo qaxwihiiba weli lama dhamaysan koobabka ku jiray haye marka adduunka sidaasuu kala duwan yahay oo weliba haddana anagaa ugu darano laba duni oo shaqo isku lahayn waan rabnaa inaan midayno inaan mid midayno hadda waagu u beri iyo mid hadda laga qadaynayo weliban maantana ay xad tahay ay maalin axada tahay oo wadankana laga jiifo halkaasna ay tahay maalmihii u horreeyey ee toddobaadka welibana dhaxantana ka hor marka waa laba duni oo shaqo isku lahayn baan ku raadinaynaa allaha taala meesha lala hadlayo wax la yara diirramaa tahay aada iyo aad oo weliba diirimaadka qaarkeed eh, dadku ay shaararka la baxayaan shukumaana sitaan halkana dhar culculus baa la sitaa inta shay aan siti saaka Ah.
waan tiriyo malaa ma shan mise lix mise toddoba wax nooca oo weli dhaxanta ay kusoo dusayso waa tahay barnaamijka haddaanu gudagallo oonu ku horeyno barnaamijkii aad maanta oo kale dhegeysan jirteen ee hibada iyo halabuurka dhalinyarada toddobaadyadeenna dhaafayna waxaad waxaa aad loo baafinayay gobaad waa gabadha gobaad la yidhaahdo waxaana war ugu dambeysay iyada oo tahriibtay haddaba toddobaadkan markii ugu horreysay ayay soo hadashay talow maxay sheegtay qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga boganaysaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa inoo soo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
waa toddobaad kale iyo barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka dabcan sheekooyin badan oo xiise leh ayaan ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna intaynaan se u gudagelin barnaamijkeenna waxaan jeclaan lahaa in aan xasuusiyo dhallinyarada doonaysa inay ka qayb galaan barnaamijkan inay farriin dhinaca iimeilka ah noogu soo hagaajiyaan ciwaanka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dt com intiinii la socotay toddobaadyadii u dambeeyey waxaan idiin soo baahinay silsilad ka hadlaysa sheeko la magacbaxday gobaad sheekadan oo ay ka qayb galeen hal abuur kala duwan oo daafaha dunida jooga ayaa gundhigeedu yahay in ay daaha ka faydo waayaha jacaylka dhoofka tahriibka iyo loolanka dhinaca dhaqanka haddii ay ku dhaafeen qaybaha hore waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dt com adiga oo dooranaya barnaamijka waa go'aankaaga halkaas oo aad ka heli karto qaybihii hore u baxay toddobaadyadii u dambeeyey waxay sheekadu inoo joogtay gabadha lagu magacaabo gobaad oo ka soo tahriibtay dalkii kadib markii la sheegay in la siiyey oday da'weyn arrintaasna ay sababtay in ay dalka ka soo cararto haddaba hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho oo lagu magacaabo cabdikariin garuun ayaa maanso ka soo diray magaalada muqdisho wuxuuna ka hadlayaa tahriibkii ay gobaad gashay isaga oo la garnaqsanaya hal abuurada ka soo hadlay qurbaha sidoo kalena wuxuu dardaaran u dirayaa gobaad hadal aan gadmayno galbeed yoba ka yimidba gubaya jirkayga u gacshadani keene gacal iyo xigaalow iyo galaabaha loo gartay inasan weyno gurgeedkii ardaaga iyo golihiisa jooga loogu geyn jiray halkaas oo xaajada ku goyn jiray idinkuna markiina i galaabahalo aniyo galbeedkiyo ragaa galay bal noo garnaqa wilashani gadoode galbeed yurub waxmoode geygooga nacay ee gobonimada ka olalee gaadiidka fuule geriyaadka maray ee suudaan gunteed iyo saxaraha dhex gooshee gasiinkiina waayo gawaarida dushooda gaajada ku dubatee gabadanada ku leeftee noloshooda gatay ee magafa garaacee badda guuxda biyahee gurxantay cabaadhee geelantay iswaashee maraakiibta gooshtana gabagabo ka yeeshay u galbiyey naftoode u gudbiye wardhiiliyo hadal gubaya laabtood waalidkii u soo galay abaalan gurayna gaaxdiisa sugayeen hooyo magafa ay hayso guhad buu igu hayayo haddaan adhiga lay goyn amaan jagada lay gadin xubnahayga guudkay gobolgobol u goynay suuqyada ka gadiyoy maydkayga gubiye gargaaraan u baahnahay nafta oo gurmayso gabagabo ku sugan oo boqolaal go-een malta goonyaheediiya ma galeen gareygeed gurigii dad caydheed ma galeen god loo xidhay ma helen gasiin hadhay oo gaajada aan reebayn gaawo maran ma fidiyeen gobaada in adeer anigoo goshaydiiyo gabilay dhex joogo golahayga fadhiyo geelayga maalow gaawahayga cusho oo galay weyga cuno oo gaajada isteyno gasiinaan dhammaaniyo galoorkayga subagiyo goob kastaba ay yaalaan xiriirgeeda la wacan gaalada dalkayga dalxiis ay ka goostaan yurub goonyaheedoo hawadeeda gaarkaa ay goob kasta yimaadaan hurdaladan ku gam-aan gogashaa dhex taalee rabbi uu ku galadee oo gacansamaysya ka guran dhalilaha gabdhaheena dahabkii midabkooda gaarkaa aanay gabadh kale lahayna guudkooda haldhaayahay gara'iska iyo cambuurka iyo laafyaha garaaraha gurti iyo waayeel iyo aqoon-yahan garaar liyo wiilal goshka celiyo gaashaanka qaado kuwii xidhan dhirkeenu ay geedka nabadda joogaan gacal iyo xigaalow ma gubaa naftaydoo ma galaa isbiimayn ma gataa balgeerida ma gayaa shiib iyo gaajaad ka timida garaad laawahiiyo sharaftaadu waa gunno iyo cayl guhaad badan gacal iyo xigaalow galbeed yurub maxaa yaal geela dhalay ma jooga gorof culun ma yaala gaawuhu ma buuxaa gabdhaheena hodankii garayskii ma qaataan ma gabyaan dadkoodu haasawo guudmara iyo halxidhaalo googo-an gabanadu sidoodaba gashaan timaha dhaadheer ma ku xero gashaanoo ma gudaan habeenkii galbiskii arooskii dhaqankii magaarba gaafkii habeenkii ciyaarihii ma guulaan gacalii xigaalow mar haddaanan gaajiyo gunimo ka roorayn gaygaygu hodan yahay gobonimo ku noolahay galbeed yurub waxyaaliyo gaalka madaxa duugii cuna uu isiiyo magayo hambadoo waxaan ahay nin goba iyo soomaali geesiya geeska afrika ku nool intaasna haddii aynu ku soo dhaafno qayb ka mida maansada uu soo diray hal abuurka da'da yar cabdikariin garuun laakiin dhinaca iyo qaaradda asiya waxaa ka timi fariin kale dhallinyarada ku nool bakistan waxay leeyihiin gobaaday haddii aad dalkii ka soo tahriibtay qurbo kale ha aadine bakistan ayaa lagaa casuumay waa kan cabdirabbi bashiir marka hore salaan guud gaar ahaan ka timid bari aasiya gunteeda iyo gobollada indiya iyo geeska baakistan jiro gacan kaaga haadsiyey aan ararta gaabiyo gunta hoose ugu dhaco gabadhii gobaada ee caashiqu gilgileeya ee muddo gooni ula baxay gabankii ku beeree gaalada dhulkeedii gotland ku noolaa la gorfeeyey waayaha gadi ula soo baxay haykel gabay ku safri waanigii gurmaday oo guclo orod ku raadsuba haybinteedii galay oo sawraadkii imu gelin suudaan geesaheediiyo gol waraaba buuxiyo gacyigayac dhaxantu taaliya saxaraha guntiisii iyo magafaha agtiisuu gabalwaaqle ugu dhacay moogtahay gobaaday ragga baakistan gala waxay garashay leeyiin gadigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan genyada fardaadi iyo geni lacag sarraysiiyo gaariyay ka dhiibaan moogtahay gobaaday ragga baakistan gala gaalada dhulkeedii iyo gotland ma joogaan ma galaan qaxootiga guna lacag ma qaataan moogtahay gobaaday midkaad guur ka xulataa gabi dhaxanla kuma dhigo kuma quuro goroflagad iyo gacantegaalayn gasiinkii la cuni jiray goortaad la joogtiyey galabtaad ka maqan tahay geesiisuu ka kariyaa waata lagu gartaayoo loo gooni yeelaya aan gaabsha hadalkee gudbiyoo fariintee gorgor aanu dhiibee ninka gacal xigaalee gobaad meel ku sheegow intaysan cada u gacan gelin la afduubin gabadhii maganfuhu canjeelayn gaarsii fariimaha dad badani waxay sugayaan jawaabta gobaad oo toddobaadyadii u dambeeyeyba aad loo dhowrayey waxa ay kaga jawaabto maansooyinkii loo tirinayay haddaba markii ugu horraysay tan iyo intii ay silsiladdu bilaabantay ayaa gobaad farriinteedii ugu horraysay laga hayaa waxay sheegtay inay tahriibtay suudaan ay dhaaftay laakiin may soo sheegin halka ay ku sugan tahay gobaad waxay farriin u dirtay yaxye yeebaash oo ah hal abuurkii bilaabay silsiladdan waxay u jawaabtay hal abuurro kala duwan oo ku ganay farriimo xambaarsan canaan hoga tusaalayn iyo gacan haadisba talow gobaad maxay tidhi maansadan waxaa cudhisay amran sharaf xuseen oo ku sugan dalka sacuudiga inta golaha joogtee maansada ganaysee ninba geesu jeedow marka hore salaan guud marka xiga godkaan dego ninna gumuc rasaas iyo gantaali ay ku noqon baas waxaan ahay gobaadoo hadallay gubaayee gadka lay xambaariyey aan gees isaga rogo geesigaan jeclaayow caasi qaanguyaal badan gorfayntiisa waday ee hadba gogol u dhigi jiray caasi qaangayaankay geesto uga dhaafee gar u qaadan waayey caashi qaangasiinkiiyo gamacaba u diidee gooni socodka iga dhigay caashi qaangaraadkiiyo wakhtigayga geliyee gabayada u tirin jiray ima odhanin garashadu odaygaa gaboobiyo geni lacaga dhaafsee waa maxay guhaadiyo godobtaa la ii tirin geesigaan jeclaayow xildhibaankii golahee kursigiisa goobtee garbaduub laguu xidhaa odaygaa gaboobiyo garhcadaaysiiyo anna waan giriifoo ma aqbalin go-aankee gefkaan galay muxuu yahay nin dhulgaala joogo gini caydha qaatana guri aan yagleeliyo guur hay dambeeye gelin uma jawaabina waa maxay guhaadiyo godobtaa la ii tirin axdigaynu gunudniyo wacadkii ma gees marin hadallada gunaadkiiyo gocashada abuurana geninkuuma guurine gafkaan galay muxuu yahay gabaldhixiya waa beri ilmaan gabax ka siiya maryahayga guud iyo garbasaarta qoysee adiguna gabood fadisiyo gujaha igu darine gacantaydii midig iyo garabkaygii noqo gabaahiir cidlaa iyo goob lama degaanaa gabal iigu dhacay oo gabadana ay haysee gocashada baldhaafo gurmud maad isiin kare goobtaas wacdaraa ka dhacay qaybaha kale toddobaadka soo socda ayaad maqli doontaan oo aad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aynu gallo qaybta labaad ee barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dhallinyaradu waxay aad u xiiseeyaan in ay ka midha dhaliyaan hindisayaal badan ama sawirro maskaxdooda uga dhex muuqda qaarkood waxay la yimaadaan fikrado cusub marka ay dhibaatooyin la kulmaan tusaale ahaan magaalada hargeysa oo kale arday wax ka barata jaamacadda golis ayaa waxay horumariyeen ama sameeyeen fikrad cusub oo kor u qaadaysa la socoshada ammaanka guryaha xafiisyada ama goobaha u baahan ilaalada waxayna sameeyeen barnaamij la shaqaynaya kamaradaha ammaanka isla markaana moobilkaaga u soo gudbinaya sawirro marka uu dareemo dhaqdhaqaaq ku cusub guriga ama xafiiska ama marka ay wax cusubi ku soo kordhaanba cabdixakiin maxamuud shirwac wariyaha v o a ee magaalada hargeysa ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhallinyarada fikradahaas cusub la timi waxaana ugu horreeya mubaarig muuse cawaale barnaamijka aanu sameynay waxaa horta barnaamij waskoogna maanta marka hargeysa joogno wax aad kaga badan waxyaabahan guryahan loo dhaco kale tuugtan waxyaabaha guriga horyala ka qaato kale dee anagoo bromka ka duulanaa ayaa waxaan keenay ardayda i c t iyo ardayda community waxaa keenay fikrad ah in loo sabaabireeyo qofkii system surveillance system dhinaca kamaradaha ah oo qofkii adoon lacag badan gelinayn kamaradii dalka yaalla ama waxyaabihi kale sisamadii oo u baahan in installationadii iyo in waxyaaba badan lacag badan ku baxayso inaad samaysan karto system aan lacag badan ku bixin ood gurigaaga ku xidhan karayso then wuxuu sameynaya systemkaasi wuxuu ka dumaya kuwa hore yaallay inuu xitaa leeyahay intelligence oo uu leeyahay waxyaaba loo yaqaano motion detection uu dareemi karo dhaqdhaqaaqa qofka manaha hadduu qof soo galo kale gurigii oo kale ama goobtaadii ganacsi oo kale ayuu dareemaya dareemaya suu dareemaya markaa wuxuu dareemayaa systemka wuxuu isticmaalaya software dee softwarekas waxa sameyn markaad kamaradii shaqaynaya systemka kuu sidaabgalaysan yahay tusaale kale qofaa soo galay marka qofka soo galay kamarada markii qofkii ku jeedo markaa waxaad dareemaysaa sensor bay leedahay kamaradu waxaad dareemaysaa dhaqdhaqaaq inuu qof wax soo galay way dareemaysaa ama shaadhowgiisa dareemaysaa ama dhaqdhaqaaqiisa dan markaad dareento wuxuu sameyn system kuu sidaactivate garaynaya dan wuxuu kusoo dirayaa messagekaagii mobilkaagii caadiga androidka ahaa smartphoneka ama kaagii kaa caadiga ahaa ayuu kuusoo dirayaa message aduu ku konfigaraysay dan wasu kuwanaya waxaan dareemay system dhaqdhaqaaq baan dareemay dan ifan kusoo dhacin karaya sawirkii uu markaa qaaday xaaladda la taagay sawirkii u qaaday ayuu kusoo diraya dan waad eegaysaa dan aad ka shirkado waxaas inay markaa ammaan ama waxyaabo khatar ku aaminkaagii markaa waad baxaysaa iska jeegaraynaysaa hadhow haddaad gurigi maqanta tusaale maa timaadaad eegaysaa systemkii dan wixii allah ama uu sameeyo kale hadaad ka jeegaraynaysaa imika tusaalahaan kole dee waxaa laga yaabaa inay dee aadamo badani ku nool yihiin ama dadweyne kala kala duwan oo dee bulshadii kamid ah ama xaafadii kamid ku nool yihiin ama goobo ganacsi hadday tahay dee dad badan baa ka adeeganaya ama imanaya tusaale ahaan oo kale ayaa ka faaidaysanaya dadka ay faa'iidada u tahay inta badan muhiimadda u noqon kara barnaamijkani waxaad hata systemka wax ka faaidaysan karto dhammaan bulshada cid u baahan oo dhanba cid al qof kastoo u baahan ama haato meerad ama qof caadiya gurigiisiya ama qof ha noqoto adu qof kastoo ka xabsid qaba in waxyaabaha laga xadoo kale ama securitygiisi wax soo galanoo kale ayaa ka faaidaysanaya oo saaqada gurigiisa ku xidhanaya waayo systemka mama qaali maaha ifixtaan rakibaadiisu yacni uma baahna inay khubro u yeedho waxay sameeye waa arday fikrad arday ka timiday soo rakibaadiisu ifixta waa very simple matusaal ahaan oo kale qalab muxuu baahan yahay qofku doonaya inuu rakibto qalab nooceeyuu baahanayaa muxuu muxuu baahan yahay inuu helo qolka wuxuu baahanaya qalabyo dhowr ah oo masri dalka laga helo oo waxa weyn waxa weyn qofku inuu haysto server computer yar oo caadi oo noqonaya server macnaha ka system kooda ku inuu soo galaysiin ee wada iyo dhowr kamarooyin kamarooyinka caadiga normalka ee dadku iska yaala caadiga ee suuqyada laga helo ayuu qofku u baahnanaya way markaynu ka hadlayno alaabada arrimaha ammaanka oo kale waxyaaba inta badan ugu muhiimsanee dee bulshadii oo kale ay isticmaali karayaan muhiimadana u leh barnaamijkan maxay idinku dhaliyay inaad samaysaan barnaamijka baahidad waxay ardayda qaar barnaamijka intaanaan la keenin ayaa qof markaa arday guriba ka mid a baa gurigiisa iyo habeen oo kale qaar loo soo dhacay dan markaasaa alaab yaro daaradu taliix baa laga qaatay dan markaa subaxnimada baana markaan xiisadii ku jirnay noo yimid soo yeesay sunacaasa dhacay dan anagoo fikradda hayso nama hore hore iska ogeyn ayaan nibal ka war haddii fikrad aynu keenno sidaas oo kale ah iyo ma la samayn karaa iyo waanu aan isku dayno dan xoogaa muddo laba bilood iyo bar baan soo wadnay dan final iyo akhritaankii ilaahay inuu guuleeyey dan system saas un hore ku yimid fikraddu ma tijaabiseen oo dee system shaqaynaya oo hirgeli kara maya haa systemka waan tijaabino martidii maalintaa bandhiga soo bandhignay runtii aad baan loo dhexeen oo markaan systemkii sidaab garaynay marka systemka tusaale waxaa kasi fiican xitaa network ino dadka guryahooda way yaalaan kolley network iyo waxay u yaalaan network guriga ku yaalaad ku xidhaysaa so ma baahna xitaa inaad network kale ku xidho dan markaad ku xidho systemka shaqaynayo markaaba horu ka shaqaynaya so systemka waan tijaabinay successful uu noqday dad cid ku tijaabiseen oo kale ma lagu qabtay oo kale in dee qof la garan waayo oo kale telefonkii aad ku adeegsateen aad ku isticmaasheen amaba muraayadihii kale tviyada kale aad ku adeegsatee qaabkaa ma tijaabiseen male maalinta tijaabinay kulley tukmana tijaabin maalinta tijaabinay qofka ku tijaabinay kuna dhihi intaan keer khayr baxnaa kuni balgal dan qofka markaa albaabka soo furay soo galay markuu soo soo galay uu systemka dhisagareyey wuxuu soo diray dhammaan qolay martidii joogteen u dhibnay mobile aan ku konfagaynay dan wuxuu soo diray message uu leeyahay waxaan dareemay dhaqdhaqaaq iyo sawirkii xaaladda qaaday dee qofkii markaa madaxa saa lasoo galo gurigiisa lasoo galay ayuu qaaday dee qofkii ogalan samey waa inankii nala tegay xafladda iyo hawsha nala waday aan garanay aad bay u mahadsanyihin dhallinyaradaas waxaana la kulmay oo warbixintaas inooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waa hagaag guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa inaga eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh caashaay waxaan filayaa dabcan horta sheekadan xalayna waxa loogu dhegeysta caweyska aad iyo aad waxaa laga yaaba dadku maalin walba inay ku dhegeysan doonaan caweyska qaybta hore isla markaan hada hadahayana ay ugu soo laaban doonto barnaamijkan eh, dhalinyarada maanta dhalinyarada maanta aad iyo aad marka dhegeystayaashan waxaan u sheegaynaa barnaamijkan inuu cid walba u furan yahay qof kasta oo isla waxbaad ku kordhin kartaa guud ahaan barnaamijkan dhalinyarada maanta in uu u furan yahay barnaamijka way ka qayb geli karaan waxay fariimahooda noogu soo hagaajin karaan websitekeena voa somali at voa news dot com gaar ahaan waxay ciwaan uga soo dhigi karaan barnaamijka dhalinyarada maanta ila intaasoo imeellaa soo dhacsi marka aanay meel kale u aadin maxay noo xig ismaaciilo haatanna waa barnaamijka ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhammaanteeda waxyaabihii dhegaystayaasha taageera kooxaha kala gedisan ee ciyaaraha sanadkii dhammaaday laba kun shan iyo toban ay ku xasuustaan islamarkaasina ugu yaabka badnaa waa kuwan qaar ka mid a dhegaystayaasha oo inala soo xidhiiray magacaygu waa xabiib xaashi ardaale waxaan joogaa magaalada boorama waxyaabihii igu la yaabta badnaa runtii sanadkan kooxdaan taageero aan kala kulmo waxaa kamid ahay ko- kooxdaan taageero horta waa kooxda ka dhisan laaliigaha spanishka ee f c barcelona loo yaqaano waxyaabihii igu la yaabta badnaa aan kala kulmay aan ka daawadayna waxay ahayd ciyaartii dhex martay iyada iyo real madrid ee ee ahay ka tirsan el clasico ciyaartaasaa runtii noqotay ciyaartii iga yaabisay oo ay ku badisay barcelona afar iyo eber oo noqotay wax aan meeshaba lasoo dhiganayn maxaa yeelay waxaa ka dhaawanaa xidiga adduunka maashkaasi leonel messi oo ka maqnaa oo inkasta uu soo galay daqiiqadihii ugu dambeeyey haddana waxay noqotay runtii wax cajibiso noqotay aniga on maaha kuwa taageera kooxaha kale laftooda ayay la yaab ku noqotay asalaamu calaykum waraxmatullah waa salaam bahlan v o a gaar ahaan qaybta sportka jamaal iyo asxaabta kale kolley magacay waa maxamed nuurani waxaan joogaa muqdisho waxaana ahay taageero arsenal waxaana taageer arsenal u ahay muddo lix iyo toban sano kolley dhacdooyin badan oo in adigu waan la soo kulannay haba ugu badnaadeena hadda waxyaabihii inta badan maaragtay aad ay saxaafadda u hambeysay gaar ahaan dhaawacyadii aadka u balaamaa ee arsenal kusoo habsaday weliba waxay dhaawacyadana skoor ahaan ay ka badan yihiin kuwiina soo gaaray two thousand ten oo ayagana maaragtay maadigu ay dhaawacyo badan soo gaaray iyo markaan hadda aan fiirino dhaawacyadaas waxyaabaha qaar ee nagu kalastay inaan maaragtay ku siganay inaan ka harno wareega champion leaga oo intaa arsenal anigu aan taageerayo ay intaba fir ku ahayd inay usoo baxdo ayadoo haddana inta badan dhaawacyadaasna ay wada ahaayeen haddana kay blayers waxaa dhaawacmay ma ahan ciyaartoy iska caadiya macquul uu ku ahay kuwa dhaawacmay kolley waana kasoo gudubnay dhaawacyadii hadda gurubyada group stagekeeda waa jaabeenka waan kasoo baxnay midda kale oo aniga igu dhibka badneed oo haddana habeenkan aan u qaadan waayo waxay ahayd dhacdada haddii ugu dambeysay sanadkan oon xasuusan doono weliba guuldarada noogu dambeysay ah sanadka two thousand fifteen oona taageero walba arsenal waxaa xusuusan doona markii maaragtay xiskoodii gudub uu joogay waana dhacdadii hadda ahayd tii southampton ee nagu dhifatay afar iyo eber garoonkooda markaan joognay magacayga waa saciid maxamuud cabdilaahi oo jooga jabuuti anu waxaan taageeraa kooxda real madrid sanadkan waxaan aada u xasuustaa maga marna madaxay ka baxayn guushii ay kooxda aan taageeray real madrid tobankii iyo labada ay ku garaacday ku xasuuday kooxda real falcano horyaalka laliga span taas baa sanadkan igu xasuus weynayd oon weliba hadda waxaan ku xasuustaa aniga magacayga waxweyn cabdirasiid xasan yuusuf waxaan kaala soo hadlayaa dalka etoobiya gaar ahaan toobitaanka soomaalida etoobiya waxaan taageerayaa chelsea dhacdada ugu dagaalka badneed dhacday waxaa kamid ah kooxdan chelsea aan kamid a taageerayaasha aan taageero kooxaha rubianka in chelsea oo horey noqon jirtay koobabka u horeeya horyaalada hadda gashay kooxda layo tobnaad ama koob iyo tobnaad aad baan uga xunahay sanadkan waana dhacdo la yaab le chelsea oo gashay meel dambe dambe dambe waxaan rajeynayna inaan ka eegno goobaha hore bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan taageeraa kooxda barcelona ee ka dhisan dalka spain ciyaabihii ugu weynaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa kamid ahaa ciyaartii bayr munakh ee saddex iyo eber goosha labada dood inay la caddeeyeen ee leonel messi ciyaarahan gooshii koowaad xilligii ay ku dhashtay yani ciyaartaas oo kale ayay weynayeen markaan aniga ka hawdo ciyaartii shibilia ee shan iyo afarta ku dhamaatay ee uu goosha u damsay dhameyd ayay ahayd ciyaartii sanadkee lasoo dhaafay igula weynaa kooxdaan taageero iguna muhiimsanaay maanta waqtiyada guulasha lakagaliya qaabka ahayd ciyaar ugu adkaan aaminsan ay kacdaas ahaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed amiin sheekh xuseen oo jooga wadanka germany gaar ahaana caasimada barlin horta waxaan taageeraa kooxda chelsea sanadka waxa aan ku xasuustaa wuxuu ahaa sanad kooxdayda iyo anigaba dhib badan oo kooxdayada ay ku dhacday hoosu dhac weyn uu ku yimiday kooxdayada waxa ay la kulantay sanadka dhibaatooyin fara badan oo ay kamid tahay dhinaca difaac oo kale goolwadihii oo naga dhaawacmay tababarihii iyo ciyaartooydii oo isku xumaaday joseph marerio oo noqday magaranaysa ciyaartooydii sida hasad oo kale inuu biiska geliyo oo uu ka dhigo magaranaysa kursiga kaydka dabeetana dhibaatooyin fara badan ayay kooxdeeda sanadka la kulantay marka sanadka sanad kooxdayda iyo anigaba waxyaabihii noogu yaabka badnaa waxaa kamid ahaa in aanu koob iyo toban ciyaarood oo aanu waxba u kala dhexdhexaynin aanu dhammaan wada guul daraysano oo ay ku timaado guuldarooyin fara badan kooxdayda waxaanu sanadka ahaa sanad dhibaato fara badan aanu kala kulanay sanadka kooxdayda aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta cayaaraha oon kusoo qaadanay maanta waxyaabihii dhegaystayaasha ay ku xasuustaan sanadkii laga soo gudbay laba kun iyo shan iyo toban ay kooxuhu la kulmaan islamarkaasina ay ku xasuustaan tani kulan dambe nabadgelyo
haye haye caasha abaaradanba waxaan sugaynaa heesihii shiribka ha soo maaha adiguna aad bad u ciyaar jirtaan
shiribka ah
waa bar waa barkan dhihi jiray soomaalida waxyaabaha ay aadka u taqaano waxaa kamid waxaa laleeyahay horta ismaaciil waa nin nooceeya markaasaa waxaa laga yaabaa in soomaalida ku weydiiso qof aan weligiis ku arag oo maqalkaasun kugu hayo inuu ku sharaxo yuu ismaaciil waa nin noocaasa waana ciyaarta maaragtay beereyda aada u cayaara aad iyo aad aad welibana ta ugu ta ugu daran waxa weeye shiribkan a hargeysaa lagu dhex tumaya hargeysa oo shiribkii ma gaare
waa mukhtaar beerof iyo heesta hadimo
ilaa baxaybaad habeenku gutaa jirkuu muuqdaad ileemigsataa hankaaguna tuu heelayuhu ku heesunbay hamuuntu tire miyay hadahayntu hil noqotaa Ah, mm. cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yehe cosaala fuufku waa hadiye maxaan hore qalbiga ku habaa cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yehe cosaala fuufku waa hadiye maxaan hore qalbiga ku habaa karyada ka gacaylku hawl badanaa qofkii huwan baahaa feebta qabe karyada ka gacaylku hawl badanaa qofkii huwan baahaa feebta qabe hadnan hodane ku haabanayaa karyada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwan baahaa feebta qabe karyada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwan baahaa feebta qabe hadnan hodane ku haabanayaa
caasha waaw horta inuu shirib yahay waa ku huba laakiin fanaanka markuu qaadayay Haye.
muusigana la tumayo waa garanaya Haye, haye.
laakiin yaa ciyaarta boodaya
dad badan dad badan Ah.
waa garta waa garta iyada ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii duurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta intaan mar kale hawada kusoo noqonayna galabta saacaddu markay tahay afarta xaggiina inta ka horeysa dhammaan waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo hantiga dhigsado kahayira meel hantaaqa jirte intaa kama hoyda hor araday naftaydan hallowsan baan hal maqlay habeenku hurdaba ma haybsadoy wixii harhurdaa hantiga dhigsado
Program has come to you from the Voice of America, Washington.